إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا wixii aan bal inoogu yar dambeeyey kutubtan mustakhrajaadka lagu magacaabo iyo kutubtan kale culimmadu dee si iyadoo ay gaar yihiin oonay kutubta xataa bukhaari iyo muslim kuba xidhnayn ay iyagu alifeen laakiin sanadkooda ay wax ku wariyeen saa bayhaqi iyo bagawi iyo kutubtooda iyo cidda laba mid ah oo axaadiista bukhaari iyo muslim ay u tiirinayaan aan dee bal masalan asalkii unbay u jeedaaneen lafdigaa iyagu soo naqliyeen waa lafdigii iyagu sheekhyadood iyo sanadkooda ay ku wariyeen saa daraaddeed tafaawut baa u dhaxayn kara xagga lafdiga waanay jirtaa taasi macnahana awqaadda qaarkeed waa u dhaxeeyaa markaa ruuxii kutubtan soke wax ka naqlinayay ee doonayay haddana bukhaari iyo muslim inuu u tiiriyo hadduu isla hubsaday oo uu lafdigan lafdiga u eegay dee waasaxo waa leeyahay haddii mukharijkaasi ama mu'alifkaasi uu yidhi lafdigan buu kitaabkii uu ku leeyahayna iyadana waa u tiirin karaa haddii aanay taasi jirin dee kol haddii tafaawud jiro waxaa dhici karta xadiis inuu iyaga kaba naqliyo qadar ziyaado ah ama qadar macnihiiba ay ku kala duwan yihiinna uu ku sugan yahayoo aanu qadarkaas bukhaari warin muslimna warin oo uu haddana iyagii u tiiriyo taasaa ka dhalanayso sidaa daraaddeed bay tahay inaanu lahayn ama aanay taasi u bannaanayn markaa wuxuu inoogu dambeysay kutubtan mukhtasaraadka ah asaaniiddii inta la xadfay laga soo gaabiyey uun kutubtaas ama bukhaari ama muslim tajriidkaaba kaba mida ibnu abi jamraha kaba mida jawaahirulbukhaariga qaybtaa dee axaadiista bukhaari baa kaba mida kuwan aynu aragnay mukhtasarka saxiixu muslim ee mundiri iyo baaba kaba mida kutubta caynkaasa iyagu tasaruf ay alfaadihii ku tasarufeen ma jirto sheekhyo ay lahaayeen oy sanadkooda wax kaga warinayaan oo khilaafsan si ay bukhaari ku wariyeenna ma jirtee laftigoodii unbay soo dhigteen waxyaala haba gooyeen oo ha ikhtisaarsadaan markaa ruuxu uu leeyahy kitaabkan soke intuu wax ka naqliyo inuu asalkii uba tiiriyo allahuma mid baa iman karta kutubtan labadoodiiba wax ka soo wada naqlinaysa kol lafdigii bukhaari bay soo naqlin kol lafdigii muslim bay soo naqlin iyadoo xadiisku ay wadaagsadeen hadduu sidoodii idlaaqo waa sax haddii laakiin aanu kolkol iyadoo lafdigii muslimba uyoy badsadaan lafdiga bukhaarina uu kaba duwan yahidhaa san bay lafdigan bay ku wada wariyeen isagoo iyadana bal lafdiga kuuyay aanu hubsan kuwa labadoodaba wada dhigtaa iyadna kolkol inay waxyaalo dhacama dhici karto lafdi mid ahaani uu kii kale mudraju kuba noqdo bal iyadna hubsasho ay leedahay bal taa weeye wuxuuhi bikhilaafi almukhtasaraati min asaxiixayni fainahum kuwa asxaaba almukhtasaraat naqaluu way soo naqliyeen fiiha mukhtasaraadka alfaadahumaa alfaadii bukhaari iyo muslim dee way dhici kartaana kolley waa kitaab in bashar wax qalad waa ka dhici karaa waxyaalo ama ikhtisaarku la yimi ama waham uu u dhacay waa jirtaa ibnu abi jamra meelahan waqaala uu yar dhowr meelood yidhaah waqaala albukhaariyu waa mucalaqa haddii a la yidhaha casharka saakaan ku arki doona axaadiistaasaa bukhaari mucalaq kuba ahayd waa kuwa cibaaradaa kaba cabiro waxaa dhacda meel dambe oo kitaabka kaba mida xadiiskan ah ama asarkan ah in dee ruuxii muslimka ama mu'minka ahaa xagga dembigiisa cabsida uu ka cabsanayo uu yahay si wax nin buur hoos fadhiyo ka baqanayo inuu ku soo dhaco buurtu ama ku soo dumo kan isagu faajirkiina sa dee dembigiisu suu u fudaydsanayo uu la mid yahay sida duqsiintu sankiisa saa uga duuriyo o kaloon waxba laba ahayn kitaabkay ku sugan tahay marfuuc ahaanna way ugu sugantao rasuulka ilaahay xadiiskii dee bukhaarina saa kuma aha ee waa lafdi mawquufo ibnu mascuud leeyahay maaha xadiis marfuuca kaasi walaa isagiyo xadiid kalea wada socdo midna marfuuca midna mawquufa siyaaq buu ku wada keenay oo ibnu abi jamro halkaasoo kaleba dee waa wax kitaabkii asalkayd aan kuba sugnayn xadiisku waa hadal ibnu mascuud ee xadiiskii marfuuc ahaa maaha bukhaarina sidaa kuma aha laakiin waa wax ka dhacay ibnu abi jamre oo kale waxyaala saasoo kolkol dhici karaa waa jiraan kolkol saaxiiba tajriidna ikhtisaarka daraaddeed siyaaq ama cibaaro khaasatan bilowyada xadiidka siduu ku bilaabmaya isbayar bedel ku yimaada sanadkii markuu xadfay taasna siyaaq sanad uu ku socday uu aakhirka iyo raad ku lahaa iyadna way dhacdeen laakiin lafdigu koodii bay soo naqlinayaan tan walilkutubi kutubtii almukharajati macnaa la soo saaray calayhimaa waa cala albukhaariyi wa muslim bukhaari iyo muslim korkooda ee mustakhrajaadka kutubtaa la yidhaaho faa'iidataani laba faa'iido ayaa u sugnaatay oon ka faa'iidaysanaynaa ka hore waxa weeye ama faa'iidada hore culwul isnaadi isnaadka sarrayntiisa iyo dee bal masalan tiradiisa yar oo iyaga kuba sugan ta labaadna wa siyaadatu saxiixi xadiidkii saxiixa ahaa siyaadadii weeye oo dee tatimaad iyo siyaadaad bay la yimaadaan xadiisa ay kusii taam yeelayaan markaa xadiidkii saxiixa qadarkiisii oo sii kordha oo sii biro inay dariiqoodiibay kuba sugnaato asalkoodu axaadiisan asalka hore waa saxiixe bal taasna way inoogu sugan tahay fa ina tilka waxay tacliil u tahay wasiyaadatu saxiixdii ta dambe faa'iidada dambe fa ina tilka siyaadaati siyaadaadkaas kutubta mustakhrajaadkaa kuba sugani saxiixatun saxiixo weeye waa likownihaa ahaanshaheeda siyaadaadkaasi ay tahay ay kuba sugnaatay biisnaadihimaa labadii sheekhee bukhaari iyo muslim isnaadkoodii fiqradan sheekhu wuxuu inoogu sheegayaa faa'iidooyinka ay leedahay kutubta mustakhrajaadka horta shalaytaynu soo aragnay bal suurada kooban ee aan markaynu ku suuraynay mustakhrajaadka waxaa dhici kartana ruuxu kitaab mustakhrajaadka ah sidaadaan u arag ama dee waxyaalahan intuu aada u diraaseeyey usluubkii markuu dee iyo rogrogay ama uu kayfiyaad kala duwan iyo tacriifaad kala duwan uu arkay kutubtaa kala duwan aanu suuradiisii isaga caddaan inaanu horeba u suuraysan mowduucan mustakhrajaadku wuxuu yahay barhkoodna waa madbuuc sida ka abu cawaano oo kale ruuxa u suurtogelayso inuu isla baaldhiga muslim iyo isagu mustakhrajka u ahaa si uu garto waxyaalahan halkan inooguba soo arooray siaan shalay soo sheegnay mustakhrajaadku waxa weeye waa kutub ee waxa weeyaan mu'alif ama ninka mustakhrijka lagu magacaabaya kitaab buu dejinayaa kitaabkani kitaab uu isagu dee sidiisa isagoo kutub kale ka madax bannaan dejinaya maahee kutubta ama bukhaari iyo muslim kutubta kale sunantana barhkood baa mustakhrajaad leh ayuu ku xidhnaanayaa kitaabka waa axaadiistii kitaabkaa hore unbuu kitaabkana ku qorayaa tartiibtiisiibuu ku soconayaa axaadiistii waa wada sheegaya allahuma inuu awqaadda qaarkeed dariiq labaad intuu waayo dariiqaa sheekha gelaya mooyaane mid kale waayo saa uu isagaba tago kolkol ama uu kuba kaaftoomo mooye waxyaala rido marka maxay noqonaysaa siaan soo sheegnay ninkan bukhaari iyo muslim kaba dambeeyey ee doonaya axaadiistoodii inuu wariyo doonayana isnaadkiisa inuu ku wariyo dee laba xaalo mid baa meeshii inuu bukhaari iyo muslim maro sheekhiisii isna ilaah bukhaari iyo muslim halkaa uu ka gelayo uu saa kusoo noqliyo taas markaa lafdigii dee uu bukhaari iyo muslim lahaa in kitaabkiibuu warinayaaye ayuu kusoo naqlinayaa kaasi mowduuca mustakhrajka maaha waa dadkan kitaabka warinaya ee bukhaari iyo muslim warinaya isnaadkooda ku warinaya siday dariiqay maraan midna waxa weeye axaadiisani dee waa axaadiis mushtarago bukhaari iyo muslimba sheekhadoodii bay kaba wariyeen sheekhyadoodna asxaab kale iyo tanaamiid kaley lahaayeen axaadiisa waa lala leeyahaye dariiqoodii buu iskaga baydhayaayoo intuu sheekhiisii ka wariyeysa sheekh kale kaba wariyo ayaa halkaa bukhaari iyo muslimba inta laga baydho xadiidkuna waa kiisii ayaa sanadkii dhexda lagaga soo dhacayaa sheekhyadiisii marka taasaana keenaysa tafaawudka inay hadduu dariiqoodii ku wariyo kitaabkiibuu warin lahaa tafaawud ma yimaadeen markaasaa maxaa dhacaysa ee sheekhyadiisan alfaadoodii ay xadiidka ku wariyeen buu dhiganayaa laakiin xadiidku tiraadee tartiib ahaan iyo xadiis ahaan asal ahaan waa xadiidkii shardiguna sidaan soo sheegnay waa inuu isagoo helaya meel dhow ay bukhaari iyo muslim ama bukhaari ama muslim ay ku kulmaan inaanu meel shisho sanadkaa u guurin haddaan faa'iido taa ku sugan oo gaari aanay jirin bal taas baa mustakhraj ay tahay haddaba wuxuu leeyahay faa'iidooyin bay horta dhowray leedahay tobaneeye gaadhsiiyaan kitaabkeenna laba faa'iida inoogu sugan kolay kitaabkan ka u asalka ana irshaadna faa'iido saddexaad oon muqadimada ibnu salaax kuba sugnayn laakiin sharaxa aan dee imaka dhammayn madbacaysanna kolley waa mujaladunbo ilaa kitaab alcilmiba mee kitaab aliimaan siyaanatu saxiixi muslim uu ku magacaabay ibnu salaax ee uu leeyahay ayuu xagga muqadimaadkiisa faa'iidadaasi ku sugnayd uu ka qaatay sheekhu laakiin muqadimada aanay kuba sugnayn waa faa'iida saddexaad oon iyada sheegi doono bal fawaa'id buu leeyahay oo labadaa faa'iide iyo taa saddexaadna way jiraan kuwo kalena way jiraan barhkood tilmaamayna haddaba faa'idada koowaad waa maxay sanadkan kitaabka mustakhrajka ah ku sugan ee mustakhrajku xadiidka uu ku warinayaa ka tiro yar ka caalisan sanadkii bukhaari uu lahaa ama bukhaari marayey ama muslim marayey kaasaa ka tiro yaraanaya dee culimmadana xadiiskuna sanadka caaliga ah khaasatan haddaanu cillo iyo waxaa lahayn aad bay u qiimeeyaan oo ka kale way ka horraysiiyaan oo waa ka mudan yahay say taasi ku dhacaysaa bal maalan waxa ay ku dhacaysaa oo imika taas ay tahay horta macnuu uu yahay xadiidkan maanta haddii uu ninkan mustakhrijkii bukhaari dariiqiisii maro oo uu dee isagiyo ciddii u dhexaysay intuu sheego halkaa bukhaarina uu ku daro tiradu halkaa sanadkiisii kaba maro sida hadduu ku wariyo ayaa ka tiro badnaanaysa hadduu dariiq labaad intuu maro bukhaari sheekhiisa ama sheekha sheekhiisuun kaga soo dhaco mithaal haddaan soo qaadanno raggan kutubta mustakhrajaadka leh waxaa ka mid a abuu nucaym imaamka shahiirkaa waana nin aad buu u da'weynaa dhowr iyo sagaashan buu gaadhay afar boqol iyo soddonkii hijrada dhintay ninkaasi hadduu is idhaaho bukhaari maanta wax ka wari ama muslim wax ka wari waxa u dhaxaynaya laba ruux baa horta u dhaxaynaya laba sheekh baa bukhaari iyo muslim u dhaxayn markaasaa bukhaarina uu meeshii tiradii ama muslim ku soo biiri hadhowna sanadka intiisii kalea kordhaysa laakiin bal haddii uu maanta doonayo xadiis cabdurasaaq ibnu hamaam asancaani uu wariyey waana imaam macruuf ahaa oo kutubtaba xadiiskiisu ku wada sugan yahay oo bukhaari iyo muslim lamay kulmin laakiin sheekhbaa ruuxbaa u dhaxeeya bukhaari malaa hadduu hore u soo baxo ama anuu maqal waa dhintay wuu soo gaadhi kari lahaa sanca waana nin aad loogu soo xereeyey oo meel kasta looga yimi waqtigiisii haddii bal masalan markaa cabdurasaaq dariiqiisa xadiis laga warinayo uu islaaho bukhaari kitaabkiisa ka wari ama muslim afar ruux baa cabdirasaaq u dhaxaynaya abu nucaym laba waa isagiiyo bukhaari bay u dhaxeeyaan midna waa bukhaari midna waa sheekhii bukhaari markaasaa waayo cabdirasaaq lamu kulmina markaasaa cabdirasaaq la gaadhaya laakiin hadduu xadiiskii dariiq dee mucamarina weeye uu dabari dabaraani ninkan macaajimtale ka wariyo oo isaguna boqol sannadood gaadhay boqol sannadood gaadhay dariiqa uu ka wariyo sheekhyadiisii ka mida dabaraanine dabari nin la yidhaha abu isxaaq oo talaamida ama dadkii kutubtiisa soo naqliyay cabdirasaaq ka mida walow markaa aada uu da-yaraa kaba mida uu kaba wariyo cabdirasaaq wuxuu ku gaadhayaa laba ruux markaa eeg xadiidku waa xadiidkii cabdirasaaq markuu dariiqii bukhaari marayna afar baa isaga iyo cabdirasaaq u dhaxaysa hadduu dariiqii kale markuu marayna ee bal tabaraan yacni dabari can cabdirasaaqna muxuu noqonayaa laba keliyay noqotay markaa sanadkii aan bukhaari marin ayaa ka tiro yaroo ka caalisan sanadkii isagu maray hadiyo goorna waxa ugu weynay ku dadaalaan mustakhrajaadka niman kale waa sanadka caaligaa inay doonaan haddaan dee wax ka faa'iido kaloo ziyaadiyay oo gaari aanay jirinba bal taasi waa mid oo waa faa'iido meesha soo korodhoo ah in sanadkan kaleen iyaga marayni ka tiro yar yahay sanadkii iyaga marla sanadka iyaga mara naazil uu noqon lahaa taasi waa faa'iido waana ta hore muxuu yidhi culuwul isnaadi isnaadka sarrayntiisa taasi waa nuqdo nuqdada labaad muxuu yidhi wa ziyaadatu saxiixi saxiixa ziyaadadiisa ziyaadada saxiixa wuxuu wadaa xadiidkii saxiixa ee bukhaari iyo muslim dee kitaabkiibaabuu inoogu sugan yahay laakiin nimankan mustakhrajaad kale kol hadday alfaaddii sheekhyadooda warinayaan kolkol baa waxay la yimaadaan tatimaad xadiid mukhtasar ku ahaa bukhaari ama muslim ayay iyagu dhammeeyaan oo intii dee halkan ka go-nayd ama dee lagaba soo ikhtisaarsaday bay taam yeelaan waana fawaa'ideeda marka dee qadarkaa inoo soo kordhay ee xadiidkii saxiixa ku soo kordhay waa ziyaado saxiixa tii ku soo korodhay ziyaadaadkan saxiixuna kol haddii sanadkoodii dee uu xadiidkii uu yahay uu sanadkoodii hadhow la mari doono bal dee dariiq saxiixay ku soo baxaysaayo waxaa markaa inoo soo baxaya inta badan dee ragga qaarkood waa runo way la yimaadaan tatimaad hadday doonaan axaadiisi ziyaadaha laakiin waa xadiidkii keliya un baa waxay ku kordhayaan lafta ha noqoto tatimo yar ha noqoto umuuro bal in xadiidka saxiixa qadarkiisiibaa kordhaya halkaasna faa'iido kalean ka helaynaayo saxiixii siyaadadiisii adigu ah ama dee saxiixii inoo inoo soo biiran tacliilkaan eegaynaa taasna in yarna waan ku joogsan marka wuxu uhi faina tilka ziyaadaati saxiixa sababta ay qadarka saxiixu ama ziyaadadan saxiixa aanu helaynaa ziyaadaadkan mustakhrajaadka ku sugani waa saxiixa sabab markaa maxay u saxiix tahay likownihima biisnaadihima raggan siyaadadani isnaadkii bukhaariiyo muslim bay leedahay waa tan aan leenahay sanadkii bukhaari baa lagu soo dhacaya ama kii muslim welibana haddii sheekh dhow la heliya sida sheekhii bukhaari oo kale sheekha sheekhiisa inuu u guuro maaha haddaan faa'iido kaloo kor meesha ziyaadsan oo ama aan suuradan aanu ka helaynin aanay meeshii jirin ee kol haddii sanadkii bukhaariba ay xadiidkii laguba warinayo xadiiskuna kii sii yahay ziyaadadani ha kuba soo biirtee taasi markaa waxay noqotay dariiq saxiixa ama sanadkii saxiixa unbaa ziyaadada inoogu sugnaatay taasi waa siday kutubtan mustalaxa ee meelahan markay ka hadlayaan culimmadu ay idlaaqaan laakiin arrin baa jirta halkan ay iskaga soo dhaceen ilaa sanadka dhammaadkiisa sax weeyaano waa rijaashii kitaabka inoogu sugnayd bukhaariya ama muslim baa lagu wariyey laakiin waxaa jira oo meesha soo kordhay ninkan mustakhrij mustakhrijka ah ama kitaab kale mu'alifka ah sheekhyadiis inta aanay bukhaari iyo muslim kulmin ruwaadda ku sugani ruwaadda ku sugani kitaabkii kuma sugna bukhaari ama muslim marka taasi waxay u baahan tahay naqdi bay u baahan tahay hubsasho la hubsado inay shardigii saxiixa leeyihin oo bal matala misaalkaa horeen sheegay haddii aanu bukhaari marinuu dariiq kala maro dee dabaraani oo kale iyo dabari oo kale midna ma aha rijaashii bukhaari iyo muslim waa wax iyadii waa inta ninkan mustakhrijka ah iyo halka sheekha ay ku kulmayaan bukhaari iyo muslim dadka u dhaxeeya labadii kitaab way kaba baxsayihin markaa taasi walow kutubtan iyadoo saa mutlaqown aan aragno waa arrin dee iyadu u baahan in la hubsado bal shardigii saxiixa inay leeyihiinoo ruwaadda siqaada ay yihiin welibana habkay ku wariyeenna dee habkii itisaalka iyo cilada uu kaba nabadgeliyay adigu shardigii saxiixa in intaa laga helo haddii taa shardigii saxiixa laga helo intii dambena waa wixii kutubta ku sugnaayo markaa wuxuu noqonayaa xukumkan laynoo sheegay laakiin haddii dee sanadkan caalinimadiisa ninkani uu qastay ninkaasna aanu rijaashii saxiixayn sida dabari oo kale kolley shardigii saxiixa ma gaadhaye bal markaa ama khaasatan siduu marka hore ku taxamulay isagoo bal waxa way noqonaysaa inaan la odhan waa ziyaado saxiixa waayo halkan soka ayaa raad ku yeelanaysa ruwaadan sokaa raad ku yeelanaysa bal adigu inta aan kitaabka inoogu sugnayn kutub badanna aan ku sugnayn ee jirta ay tay in la ogaado loo baraarugaa intaa weeye ziyaadada saxiixa waxay inoo soo kordhin marka inta ninkan mustakhrijka ah iyo halkay ku kulmayaan ruwaadda u dhaxaysa ay yihiin iyaguna shardigii saxiixa rag lagaba helay bal laba faa'iiday tay faa'iido saddexaad oon leyna kitaabka asalkay ku sugnaatay waa takfiiru duruq duruqdii xadiidkaa badnaanaysa masalan bukhaari hadduu xadiidkii sanad ku wariyo oo ninkan mustakhrijkiina uu soo kordhiyo raawi labaad oo raawigii saxiixa inoogu sugnaa aan ahayn oo kolley dasba dee shardigii saxiixa yeelanaya ama dee kolley wax keenaya un in riwaayadiisa la aqbal u suubado ictibaar u suubado waxaa inoo soo kordhaya xadiidkii oo laba dariiq yeesha laba raawi yeesha ama wax ka badan dee takfiiru duruqna tarjiix bay keentaa quway xadiidka u faa'iidaysaa taasna waa miiso uu leeyahay arrin kaloo aada u muhimoo kuba sugan kutubta mustakhrajaadka waxa ay tahay haddii bal maalan riwaayadii saxiixa inoogu sugnayd raawigeedu nin tadliis lagu yaqaanay uu ahaa oon caddayn samaac walow culimmadu ay ku xambaaraan waxaa saxiixayn dhacay iyo inaan samaaciisaba ogaana samaacoodu inuu sugnaaday taxsiinan lidanni bishaykhayn taasba ay ku xambaaraan waxaa inta badan dhacda riwaayadan mustakhrajka ku sugan in samaacii caddayntii uu ku sugan yahay oo halkaas samaacii caddaynteed ninkan mudalliskii inuu baldee samaac halkii wax ku waryahay ay kuba sugan tahayoo ay halkaasna inoo soo korodho iyadoo marka horeba taan iskaba aqbalsanayn dee wixii oo yaqiin inoo noqday oo ninkii mudalliska riwaayadiisoo samaacayda caddaaday waxaa kaloo dhacda iyaduna haddii nin qolooyinkii lagu sheegay ikhtilaadka in xifdigoodu berigii dambe xumaaday ee ruwaadda siqaadoodii ahaaba uu kaba mid yahay riwaayadan saxiixa kuba sugan arrintuna aanay caddayn bal qabla alikhtilaad iyo bacda alikhtilaad lagaba wariyey waxay kuba imanaysaa riwaayada mustakhrajku wax ama dee caddaynaya oo ah in xadiidkan qabla alikhtilaad laga wariyey tasriix ahaan ama xaggii ruwaaddaba lagagaba ogaado taasna tabyiinka xadiidkan qabla alikhtilaad in lagaba wariye caddaynteedna way u timaadaa waana faa'iido kale oo iyaduna kuba sugan bal fawaa'ido dhowr oo kalena way jiraan ilaa tobanay gaadhsiiyaane inaha ugu muhiimsan taas baan odhanaya si casharku inoogu socdo waxaana jirtaa kolley waana idiin wada dhow yahay bal meel aan idiin yar tilmaamayo nooc tadbiiq ahaan inay kuba sugan tahay bukhaari oo kale kitaab alaadaan bal xadiidka markan uu ka hadlayo baabkan ah bal mu'adinku markaa uu aadaamayo ee waxyaalaha la odhanaye loogu jawaabaya ma ruuxii mustamic ahaana uu odhanayo oo kale xadiid dhowruu baabka ku wariya laba xadiid baa baabka ugu dambeeya raqamkuna waa lix boqol iyo saddexiyo toban iyo lix boqol iyo labayo toban tarqiimka ama baabkaas oo kale labada xadiid ba ikhtisaar baa ku sugan laakiin ka dambe bukhaari waa ixaaleeyaa sida xadiidkii hore u ixaaleeya xadiidkii horena maba dhammayn bal markaas haddaba riwaayadaas oo kale tatin waxa ismaaciili baa mustakhrajkiisa xadiidka ku wariyey isagoo intaa ka dheero ilaa dhowr faa'iide ku sugantay laakiin xaafid ibnu xajar baan idin tilmaamay fatxulbaari halkan markuu xadiidkaas ama ciddii bal dhammaystay soo naqliyo ismaaciili riwaayadiisa sanad ahaan u soo naqliyo matni ahaanna u soo naqliyo ayuu fawaa'id ilaa shan ama afar gaadhaysa oo ay leeyahay iminka xadiidka siyaaqan dambe mustakhrajkii ku sugan lagaba helay oo bal masalan uu kaba mid yahay nin dee mudalisa inuu kuba sugnaa riwaayada walow imaam uu ahaa yaxya ibnu abi kasiir oo tan dambe halkaa samaac kuma caddaynay halkan samaaci caddaaday ay kaba mid ahayd ikhtisaarkii halkaa ku sugnaaiyo ixaaladii xataa xadiidku u ixaaleeyaan dhammayn marka hore ee uu dib ugu celiyey ayaan dhammayn oo isagii kuba dhammayn tatimadii xadiidkaas oo kale iyo umuuro kale oo adiilaa afar faa'iido ayaa kuba sugan oo waxay la tahay bal yar eega halkaas waana xadiidkaa raqamkiisa aan idiin sheegay abwaab ulaadaan kuba sugan sharaxa xaafidna eega riwaayada ismaaciili isagaana siyaaqa wixii laga faa'iidaysanayay waana arrin gelaysa halkan aan hayno samiimkeeda faade tan aan hayno nooc tadbiiq u ah bal markaa taas baan odhan laayo bal waxay noqonaysaa bal nooc yar fawaa'idanina waxani waa wax nadariya uun imakaan haynaaye yar camaliya tadbiiq ahaan ruuxu umuuraha nadari ahaan uu ogaaday uu ka ogaan karo alraabicatu tii afraad waa masaladii afraad iyo masaa-ishii saxiixa kaba mid in maa rawayaahu wixii bukhaari iyo muslim ay wariyeen bilisnaadi isnaad ay ku wariyeen almutasili xidhiidhsan oo waa kii itisaalu sanadna xadiidka saxiixa shuruuddiisii aan ku soo aragnay kaasi fa huwa kaasi almaxkuumu ka la xukumayo weeye bisixatihi sixadiisa loo xukumayo xadiidkan bukhaari lahaa kitaabkayga xadiidka saxiixa mooye wax kale maan gelin waa kuu u jeedo kanay culimmadu leeyihiin talaqibaa aimadu qabuulkulaba kulantay bal masalan taas oo kale ama ay u xukumayaanba in dee cilmi nadariya uu faa'iideynayo rasuulkii ilaahay inuu yidhi taas aan ku faaideyn inoo faa'iideynayo waa nooca kaa isaga sanad mutasila ay kuba wariyeen labada sheekh kaas baa ah ka sixadiisa loo xukumayo wa amaa maa kii xudifa la gooyey min mubtada'i isnaadihi isnaadkiisa bilowgiisa waaxidun raawi laga gooyey aw akharu ama raawi wax ka badan oo xadiidka sanadkiisii ma dhammo ma xidhiidhin sanadkunu bilow iyo dhammaad buu leeyahay sheekhan bukhaari oo kale daraftan uu ku sugan yahay waa bilowgii isnaadka saxaabigu darafta uu ku sugan yahayna waa dhammaadkii ama aakhirkii isnaadka haddaba xaggan hore weeye ee imanka sheekhyadii musanifiinta ahayd dee sheekhyadoodiiba ay kuba sugnaayeen ama uu kaba bilaabmayay sanadku raawi baa laga riday oo ka maqan ama wax ka badan baaba kaa maqan kolkol sanadkao dhan buu noqdaaye nooca caynkaas ee labada kitaab kuba sugani xukun kaluu yeelanayaa waa kan famaa kii kaana ahaaday minhu waa nooca imakaan hayne ee sanadkiisa bilowgiisa la gooyey bisiiqati aljasmi isagoo ku sugnaaday siiqo go-an oo siiqo bal matalan la jasminayo la goynayo san wax loogu soo naqliya xadiidka wadalika ka qaala wa facala wa amara wa rawaa wadakara fulaanun umuuraha ay tahay la goynayo een ah hebel baasaa yidhi ama sameeyey ama amray ama wariyey ama sheegay waa wax la jasmiyey oo la gooyey inuu ruuxaas hadalkan ama ficilkani ka soo fulay ama riwaayadani haddaba nooca caynkaasee siiqo jasmi lagu wariyey fahwa macnaa jasmigaasi u celiyo jasmintaa la jasminayo ee habka lagu warinaye ruuxii looga soo naqlinayo la goynaya waa xukmun xukum bisixatihi sixadiisa xadiidkan ama waxaan lagu soo naqliyo kolba xadiidkaasi sixadiisa uu ka ansaxay ee uu ka sugnaaday la xukumayo can ilmudaafi kii loo tiirinayey ilahi isaga xaggiisa kan la leeyay qaala ama facalo la leeyay ama amare ama dakare la leeyay waxaan inuu ka sugan yahay goyn la goynayo weeye wamaa laysa bal taasi ha yar dambaysee si aan usii yar kala horraysiino umuurahan horta waxaa halkan inooga bilaabmaya noocii ay ku magacaabaan culimada xadiidku almucallaq ama mucallaqa laydhaah ama mucallaqaadka xukunkoodii buu halkan inoogu sheegaya kolley ibnu salaaxna waa kala yar fasliyey oo halkan markan uu saxiixa joogana qeybtan buu ku sheegay hadhow markan mucdalka furuucda ka dambayn doontana iyadana xukumkii mucallaquu halkaa geeyey oo uu kala fasiliyey dee qolooyinkii kaba dambeeyeyna sheekhu kitaabkiisuu ikhtisaarinaye si meel keliya isugu ururiyeen si hadalku uu meel keliya inuu noqdo waa isagii oo la kala saaray oo la kala fasiliyo magacuna halkaa dambuu kuba yimi bal marka haddaba noocaa xukumkiisii weeyaanoo noocan laba siiqo ayuu u kala qaadaan ay u kala qaadaan waa siiqooyinkan lagu wariyey in siiqa siiqatu jasmiya lagu wariyo siiqatu jasmigu waa hadalkan dee la goynaye laleeyahy hebel baa saa yidhi ama sameeyey ee dee markaasi wax markaa taasoo kale dee ruuxan kitaabkan saxiixa ani ma banaysanayo waxaan la hubin ama aan ruuxan ka sugnaan inuu sidaa habkaa dee jasmigu uu ku sugan yahay uu uga soo naqliyo marka waxa ay ka dhigan tahay ciddan kolba loo tiirinayo ee ama rasuulkii ilaahay ha noqoto haddii sanadkao dhami wada maqan yahay ama saxaabi haba noqoto haddii intii kale ay maqan tahay ama sanadka dhexdiisa un haddii laga qaaday ruuxan markaa halkaa la magacaabay un kolba ee ciddan maaha dhammaan ruuxa la magacaabay inuu waxani ka sugan yahay goyn la goynayo weeye ama xukum la xukumayo taasba weeyaan intaasuu ina yidhi bal haddaba in horta mucallaqaadku kitaabkan bukhaari bay aada ugu badan yihiin oo dee kun iyo saddex boqol iyo ziyaaday bal matalan halkii hore ay noo soo tirinayeenna xagga oosaabay kuba sugnayd tiro intaasa muslim isaga bal muqadimada markaan dhaafno oo dee kitaabka asalkiisa la eego kolley rajaasha uu muqadimada uun gaar ahaanteeda uu kuba wariyaano kolley malaa kitaabkiisa asalkiisa lamaba sineen xadiiin halkaa abwaabu tayamum ama baabu tayamum kuba sugani waa jiraa axaadiid kaloo dhowra oo kaas isaga meel la kumuu xidhiidhin kitaabkiisa axaadiid kaloo dhowra oo iyaguna intuu dee markii hore waxa weeyaan sanadkoodii dhameeyey marka dambena rawaahu fulaan raaciyey oo mucallaq ahaana oo barhkood saddexiyo toban afariyo toban gaadhsiiyaan walow kuwaasi kolley aanay iskumaydeen badhna ay mucallaq yihiin badhna kuwa aanu sanadkoodii adigu ibhaam uu ku sugan yahay un ay tahay yaanay mucallaq dee aanay kuba rumoobinbe markaa dee kolleyna way kol hadday kooban tahay aimadu kutubtan shuruuxda shuruuxda iyo kutubtan musalaxa kuwada roon roon iyo markay masalada ka hadlayaan way usoo dhammeeyaanba kolley rashiid alcadaar kitaabkiisa algurarulmajmuucana waaba axaadiisa bal lagu tilmaami kara inqidaac inuu muslim kuba sugan yahay ka hadalkeeduu kitaabka u khaas yeelay madbuucan bal taas muslim haddaba way ku yartay bukhaari bay ku badan tahay taas bay kala qaadaan bal marka waxaan leenahay intaynaan xukumkan ay sheegeen u gelin walaa dadkii ugu cinaayiye ihtimaam badnaa kuwa baxsintooda iyo dabdintooda waa xaafid ibnu xajar dee nin halkaa kula mida lama ogaba taas marka la eega intaajka iyo asarta uu ku leeyahay taas soo dee halkanna wuxuu ku soo naqlinayaa ilaa saddex kitaab magacyadoodoo xaafid leeyahay oo ku tacalluqsan uun axaadiisa mucallaqaadkee bukhaari kuba tacalluqsan laakiin bal kutubta labada kitaab ee kale dee in la haye in kaleba war uma hayee labada yaryare kitaabkan uu yihi taqliiqu tacliiq waa kitaab aada u qayima welibana sheekhadiisii oo nool buu dejiyey mucallaq ahayd dee bukhaari isagoo weliba sanadkii dhammaynaya ama sanadkiisiina kuba warinaya ayuu kuba wariyo kitaabku khaasatan dabco dee muxaqaqo oo doctoraa lagu qaatay oo dee shan mujalad mujalado waa isagu kolley farist iyo waxyaale dee kitaabka afar buu noqonayaa ayaa jirto taqliiqu tacliiq laakiin balse haddaan dhaafno waa kitaab dee kolley ahmadu ruuxu laga yaaba inta badan inaanay haysanbe eh fatxulbaari oo kale muqadimada fusuushan tobanka ah ee dee iyaguna kitaabkaba waxa weeyaan kitaabkaa gaarka ah ee ah maqaasidii sharax lahaan jireen alfaadda sharaxeedii un ahayne wixii kale ay kuba wada sugan tahay fasal fusuusha kaba miduu mucallaqaadkan isagoo sanadkii gooynaya marka horena diraaso fiican buu ku sameeyaa marka dambena baabbaab iyo xadiis xadiis buu usoo dhigtaa isagoo ciddii bal xidhiidhisay sheegaya hadduu bukhaari meel kale kuba xidhiidhiyey kitaabkiisa nukadka ee uu ku leeyey muqadimada ibnu salaax iyo taasna kollay nubdo fiican ayaa kaga sugan xagga marka la eega taa aadna inoogu sii anfacaysa isagii qaybtaa kuba sugan weeye maalan hadyu saari marka aanu xadiis xadiis aanu ugaba hadlayn dee kitaabkan kale o dhan diraasada ka horreysa weye taqliiq tacliiq bal haddaba kutubtaasaa jirta haddaba waxaa jirta axaadiisan mucallaq ee bukhaari ayaa badan waayo muslim waa waxaa iskaba kooban laba xaaliw ina yidhi haddii siiqo jasmi uu xadiidkii ku soo naqliyo ciddan kolba loo idaafaynaya ay xukm tahay sixadiisa u ka ansaxay bal cibaaradan eeg waa cibaaro maqsuuda fa huwa xukmu bisixati can ilmudaafi ilayh macnuhu waxa weeye haddii bal maalan uu yidhaaho qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam ama bal taasi de waa xadiidkii intiisii kalena sanadkii waa xadfay waana jasmiyey taasi waa inuu rasuulkii ilaahay ka sugan yahay isagoo xukumaya xataa shardigiisa ayaanu gaadhinbe se maalan xadiid kuba sugan kitaabka wa qaalat caaishatu kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam yadkuru allaha calaa kulli axyaani muslim musnad buu ku yahay laakiin bukhaari mucallaq buu ku yahay ee waa intii kale sanadka waa xadfay waa xukum uu xukumay caaisha inuu ka sugan yahay de caaisha hadduu ka sugnaadaan rasuulka ilah xadiidkiisii si ay kaba warantay haddii laakiin ay dhacdo sanadka dhexdiisii un inuu ka qaado qeyb dambe ay jirto oo sanadkii waa imika jasmiye arrinkii bartankaanu dee xasanadkiiba oo qayb baa harhsan uu sheegayo horta ruuxan uu magacaabayo ama taabici ha noqdo ama cid ka sokaysee ayuu ka sugan yahay weeye marka maxaa loo baahanaya sanadka inta harhsan ee aanu sheegide markaa xusan ee aanu xadfin iyada taa in la hubsado inay gaadhsiisan yihiin bal daraj xukunkooda wuxuu noqon in saxiix la gaadhsiinayo inaan la gaadhsiinahayn bal arkunkaa weeye waayo laakiin ruuxan kolba loo idaafaynayo ka sugnaaday bal markaa waxaana weeyaan axaadiistan bukhaari badan ee mucallaqaadku wariya inta badan kitaabkiisuu meel kale kaga soo arooriya kun iyo dheeraadkaas laakiin axaadiis boqol iyo lixdameeye ama boqol iyo sagaal iyo kontona ayaanu meel kale ku sheegin taas baana labadan xukum uu inoo hayaa uu aada usii taabanaya waayo kuwii kale sanadkoodii baa kuba sugan kuwan uu intuu meel kale isagoo sanadkii dhameeye maanta uu tacliiqiyena kolley waxay kaba dhigaan inay waxyaalaha kuba xambaaray ay kaantahay bukhaari bay caadadiisu tahay walow mukararaadku uu kuba badan yahay haddana xadiisna inaanu laba goor iyadoo lafdigii iyo sanadku kii hore unuy aanu soo celin haaliban ama matnigu ku tasarufaa hadduu sanadkii uu dee ay adkaato ama dee makhrajkiisu uu cidhiidhiba yahay ama waxaaba dhacda dee sanadkii imaka ma waxa weeyaan oo matnigu ama san oo kale sanadku ugu tasarufaa uu gooyaa mucallaq kaba dhiga haddii kale kolley xadiidkii hadduu soo celiye sanad labaad buu ku soo celiyey calaqal sheekhiisa haba noqoto yaanu saxaabigiiba isbedelinbe oo had iyo goor laakiin axaadiis tirsan baa jirto iyagii uunu sidoodiyo sanad iyo matniguu soo celiye laakiin taasi waa wax naadira oo bal umuurahaasaa kolley kuba xambaaran cibaaradan uu yihi fahuwa xukmu bisixati canhumaa maxay inoo tilmaamaysa horta ruuxan waa ka sugnaaday laakiin miyaa la odhanayaa kol hadduu siiqatu jasmi ku wariyo xadiidku waa xadiidka saxiixaba dee waana kolley sidaa laga yaabaa ruuxa mustalax ilmaamkiisu uu kooban yahay inta uu kutubta kaba fahmo ama uu kuba arko ama aan dee idilaac badan saa uba lahayne horta xadiidkii ruuxan waa ka sugan yahay laakiin wixii intaa dhaafsan xadiidkani kol bukhaari markan eegno dee axaadiis suganba oo shardigiisa gaadhsiisan oo saxiixa waa noqdaa uu kuba wariya taas kuwa aan shardigiisii gaadhsiinayna laakiin a'imadii kale agtooda dee kuba saxiixa sida muslim ama keyrkii oo istaa kuba wariyey way jirtaa kolkol xadiid dee xasan martabadiisuun ay tahay oo uu jasminayo taasi way jirtaa waxaa kaluu kolkol jasmiyaa xadiid sanadkiisa dacfi uu ku sugan yahay intan uu magacaabay laakiin dacfigaasi inqidaac yaroo kuba sugan uu yahay uun xagga sanadka oo maalan waxaa abwaab zakaat dhacday wa qaala daawuusun qaala mucaadun iitiunii bicardin siyaadin khabiisan oo labiis oo isagoo markuu joogay mucaad halka inuu reer yamaneed ku lahaa bal halkii ay heed ama durre iyo waxyaala uga keeni lahaayeen waaba xaggii qiimo isticmaalkeed dhar ama dee ii keena makaankii adde waaba zakadii oo kale dhar iyo waxyaalaha taasaa idinka idin fudud oo iyagu ay samaysan jireen dee asxaabtii madiine joogtay haddiiba loo naqlinayana taasba uga sii fiicanoo waxyaalahan kale ugaba sii ay ugaba sii baahi badan yihin taasoo kale uu jasmiyey daus markaa waa ka sugan yihi saan imakaa nidhi fa huwa xukmun bisixatihi can ilmudaafi ilayhi daus waa wax ka sugan waana kaa jasmiye sheekh laakiin wuxuu yidhi can mucaado waxaa daus muu soo gaadhin oo kumuu soo gaadhin yaman mucaad inqidaacaasaa jira waana inqidaac wax dacfi hadduu u yimina xagganuu ugaba yimi waana kan jasmi ay kuba sugan tahay waana suuradan aan leenahay waxa dambee jooga waa in la hubsado bal xaaladoodu say tahay bal markaa taasoo kale way dhacdaa bal markaa xukumka waxaan leenahay horta ruuxan waa ka sugnaaday laakiin sugnaanshahaas uu kaba sugnaaday ayaa dhici karta inuu xadiidku dee bukhaari agtiisa saxiix ku yahay uu shardigiisii gaadhsiisan yahay waxaa kuba xambaarayna ay taa aan soo sheegnay ay kaba mid tahay inuu aanu shardigiisii gaadhsiisnayn laakiin saxiix yahay way dhacdaa kolkol isagoo xasanna way dhacdaa uu jasmiyo iyadoo dacfi bal markaa kaa inqidaac iyo wuxuugaba yimoo fudud ay kuba sugan tahay oo uu jasmiyaana way jirtaa laakiin kolba ciddan la magacaabay wixii waa ka sugan yahay taasi waa mid wamaakii laysa aan ahanin kollayna wuu idiin dhammaynaya ege waayo halkan uu yar hadalkii xaafid ibnu xajar weeye waana tiisin buu ku soo celceliyaa diraasadiisii aqsaamta isagaa idiin dhiganaya amhiladuna way kuba sugan tahay bal markaa iminka amhilada aan sheegnay oo dhan oo xataa xadiiskaasi kaba mid yahan wamaa kii laysa fiihi aanu kuba sugnayn jasmun jasmin la jasmiyey oo ujeeddadu eg wuxuu ku wariyey san siiqadan tamriid ka yurwa waa la wariyey oo kale wayudkaru waa la sheegay wayuxkaa waa la soo naqliyey wayuqaalu waruwiya wadukira alfaadaha dee bal maalan qaa'ilkiiba aan la sheegin saasaa la yidhi oo kale wa xukiya can fulaanin kada hebel waxaa laga soo naqliyey haba magacownaadee laakiin eeg arrintiiba ah waa si dee waxani aanu kaba sugnayn bay cibaarato waxaa laga wariyey ama laga soo naqliyey waxaa haddaba nooca caynkaasee siiqo jasmi aan lagu warin ee siiqata tamriid taa ay dhahaan laguba wariyo falaysa fiihi kuma sugna xukmun xukum bisixatihi sixadiisa uu ansaxay can ilmudaafi ilayhi kii kolba loo tiirinaya uu ka ansaxay xukum la xukumayaa kuma sugna deega cibaarada u fiirsada waxaa dhici karta dee in dee meelaha kutubtiya lagu arko dee siiqata tamriid baa lagu wariyo waa daciif markaas arrinku kollay saa xaaladu ma aha ee dee waxa weeyaan wuxuu yidhi kuma sugna xukum la xukumay sixadiisa uu ka sugnaaday can ilmudaafi kol kolba la leeyahay imakase haddii la yidhaha wa xukiya can fulaan hebelka waxani inuu ka sugan yahay xukum la xukumay taasi kuma jirto oo macnaa waxa weeye cibaarada kama faa'iidaysanayno inuu hadalkani ruuxan ka sugnaaday kama faa'iidaysanayno taas weeye kama faa'iidaysanayno waayo cibaaradan baan taa keenahayn waa cibaaradan dee ayaa wax aan la hubin oo kale cibaaradii lagu soo naqlinayay weeye laakiin walaysa biwaahin laakiin ma aha mid aada u daciifa bal haddii dacfiba kuba sugnaado mid aada u daciifa maaha sababta aanu u noqonayna liadkhaalihi waa ninkan musanifka sida bukhaari oo kale gelintiisa uu geliyey ee uu ku soo daray uu ku soo arooriyey xadiidkan siiqadanna uu kuba wariyey filkitaabi kitaab almawsuumi lagu calaameeyey oo lagu magacaabay bisaxiix kitaab saxiixu lbukhaari ayuu ku soo arooriyey markaa wax aada u daciifa dee kumuu soo arooriyeen oo bal markaa arrinku ma aha inuu dacfigiisu adag yahay ma aha ee laakiin cibaaradan kama faa'iidaysan nasixun bal markaa tanna maxay tahay kollayna waxaan filayaa hadalladan waa yar dheerayn doonaaba in suyuudi isagoo dee hadalladii xaafidun talkhiiskiisii adigu soo talkhiisinayeen waxay tahay waxyaalaha siqata tamriid lagu wariyey horta cibaaradan lagama faa'iidaysanayo ciddan kolba laga soo naqlinayo cibaaradani inay kaba sugan tahay taa lagama faa'iidaysanayo ee waa cibaaradan dee taas kollay iyadoon taa malaa yar hubaal aan u jirin loo bedelay ee loo jasmin waayey haddana bal bukhaari baan gaar ahaan u soo qaadanaynaa waayo muslim waa shaygaa iskaba naadirka aada uguba yare bukhaari haddaan gaar ahaan u soo qaadano axaadiista caynkaas ee uu ku wariyo had iyo goor muqadimaadka ama abwaabta taraajimta bilowyadooda uu kuba soo naqliyo ee siiqada tamriid ay kuba sugan tahay horta ciddan kol inuu waxan cibaaradan kama faa'iidaysan noo sixo laakiin xaadiidaasi kol xadiid isaguba uu wariyey uu kitaabkiisa kuba wariyey oo sanadkiisa uu dhammeeyey saa uu ku soo naqliyaa meelo kooban bay kitaabkiisa dhacday salaad oo kale iyo dibi oo kale way dhacday laakiin hadday dhaco taasoo kale waxay sababtu tahay hadduu xadiidkii ku tasarufay oo uu ama macno ku soo naqliyey taasoo kale ama uu soo ikhtisaarsaday dee siiqadiisiibuu ka tegay oo siiqadii xadiidku lahaa ma aha taa uu isticmaalaa bukhaari waa uu isticmaalaa inuu xadiidka siiqa tamriid ku soo wariyay iyadoo hadda asalkiisu uu saxiixaye laakiin dee riwaayadu sideedii ahayd baanay ahayn macnuu kuba wariyey kitaabkiisana amhila taa kuba sugan la arkanayna kitaabka kuba aragtaan sharaxiisa hadda dee dhammaan ina waxbaha ka teginen kolkol hadduu laba raawi israaciyo ama ruwaad uu kulmiyo barhkood xadiidkani ka sugan yahay badhna aanu kaba sugnayna waa israaciyaayo kolkol siiqada tamriidka ama siiqadan siiqati jasmi aan ahayn waa kuba wariya xadiidta bal kale ee uu siiqadan kuba wariyey iyadoo dee ay tahay inaynaan sixo ka faa'iidaysanayn bal midharhkaa shardigiisa gaadhsiisan mooye kuwa kale saxiix way yeeshaan bal maalan iyadoo a'imadii kale ay soo saareen laakiin isaga aan shardigiisii gaadhsanayn way noqotaa kolkol xadiid bal maalan xasan darajadiisu ay tahay uu siiqadaa kuba soo naqliyaa way jirtaayoo sida xadiidu u soo naqliyo wayudkaru can cuhmaan ibni cafaan ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaal idaa bicta faktal bal maalan markaad wax iibsanayso ama dee aad iibsanayso dee adigu adiguna dee miis ka kalena kii kalena ha kaaba miisto bal maalan waa kiilkiiyo istifiya wixii kuba tacalluqayay waana xadiid bal martadan martabadiisu ay xasan gaadhayso bal kol xadiida daciifa usluubkaa uu ku soo naqliya laakiin caadid iyo wax xoogeynayo kabaya leh athar uu soo naqliyo wayudkaru can nabiyi sala allahu calayh wasalam annahu qadaa biddayni qabla alwasiya tirmidiya baa wariya laakiin sanadkiisa dacfi baa kuba sugnaa laakiin maxaa jira itifaaqii ummadda taa jira kan baa caadidkiia ama jaabirkiia usluubkaa waa ku soo wariyey kolkol xadiida daciifoon caadid lahayn uu ku soo naqliyaa laakiin taa kama aamuso waa caddeeyaa sida meel salaad kaba mida uu idhaah wayudkaru can abi hurayrata laa yatadawacu alimaamu fii makaanihi markaasuu ihi walam yasix abi hurayra waxaa laga wariyey imaamku halkii uu ku tukada miyaanu ku sunnaysanayn ama kuma sunnaysanayo eetuu raacayaa walam yasixa waayo wax caadiduu leeyahay dacfina waa jira bal markaa axaadiidan bukhaari siiqada tamriidka uu ku wariyey kuwa saxiixa way leedahay kuwa xasana way leedahay kuwa daciifa way leedahay haddii dacfigaasi dacfi adag yahay isagaaba caddeeya oo bal markaa sheegaya inaanay waxaasi sugnaan bal markaa ma aha uun in la idlaaqo kol haddii siiqo tamriid lagu wariyey khaasatan bukhaari haddaan ka hadlayno waa wada daciifuun oo waaba wada daciif arrinku isagoo siiqo tamriid ku wariyey ayuu maraatibtaa yeelanayaa bal maalan laakiin waxaan inoogu sugnaynuun ciddan kolba loo tiirinayo inuu ka sugnaadiyo jasmin la jasminayo la goynayo inuu waxaan ka sugan yahay maaha awqaadda qaarkeedna dee waaba ka aan leenahay xadiidka saxiixu saa ku soo naqlin karaa laakiin umuuraa jira uu cibaarada u bedelay oo uusan uguba soo naqliyeen walaysa biwaahin walaakinahu laysa biwaahin liidkhaalihi gelintiisa ama soo aroorintiisa fi lkitaabi kitaab almawsuumi lagu calaameeyey bisaxiix uu kuba soo arooriyey taas baanu xadiid dee taasayn sharaxna kolley waxyaalo mufiida kuba sugan walow dee kutubta xaafidii aad bay asal u tahay aadna uga sii waasaxsantay kuwaas alkhaamisatu masaladii shanaad asaxiixu saxiixu aqsaamun qaybo weeye oo saxiixu isagoo dee aynu soo aragnay shardigiisii ayuu haddana kala xoog badan yahay xagga makansiga ee shuruuddan keenaysa sixada ee ama itisaal leh ama cadaalo ruwaad leh ama dabd iyo itqaan ziyaada a leh umuuraha caynkaasuu ku kala mudnaanaya markaa qaybuu noqonayaa aclaahaata ugu sarraysaa ama qaybaha iyo uu leeyahay waa toddoba qaybood buu inoo sheegaye waxaa ugu sarreeyaa waxa weeye matafaqa waxay isku waafaqeen calayhi korkiisa albukhaariyu wa muslimun oo xadiidka bukhaari iyo muslim ay isku waafaqeen ee hadda ah xadiidkaa ay iyagu shardigoodii dee ah bal matalan axaadiistii lagu naqdiyeyna aan ahayn kaas baa ka ugu sarreeya uma manfarada waxaa soo raacayo kuba xiga uma maa kii infarada uu la gooni noqday bihi isaga albukhaariyu bukhaari uu la gooni noqday uma muslimun uma manfarada bihi muslimun haddana martabadii saddexaad waxaa noqon muslim wixii uu la gooni noqdee bukhaari aanu la warayin uma calaa shardihimaa uma maa kiibaa isaguna waxa weeyaan haddana kii afraad noqonaya huwa isagu calaa shardihima bukhaari iyo muslim shardigoodii kuba sugnaaday shardigu wuxuu yahayna waan sheegi doonaa uma calaa shardi lbukhaariyi uma maa huwa wixii isagu ahaadee kuba sugnaaday calaa shardi lbukhaariyi bukhaari shardigii kuba sugnaaday uma muslimin uma maa huwa calaa shardi muslimin xadiidkii isagana lagu wariyey ee kuba sugan shardigaa muslim ayaa ah kii lixaad uma saxiixun cinda kayrihima oo macnaha uma saabichu aqsaamta kii toddobaad saxiixun xadiidka saxiixa weeye cinda kayrihima keyrkood agtooda ujeeddadu imaam muctabara tasiixiyey wax mucaaridona maba laha iyaga shardigooda yaan u gaadhsiisnaaninba kaasna martabadii toddobaad buu noqonaya bal hore waxaynu u soo aragnay asaaniiddii oo la kala qaado asax alasaniid kuwa ay kami lagu sifeeyey ay kuba jiraan iyo dee kuwo kuwa ka duunsan oo aan martabadaa gaadhsiisayn iminka waa matinkii xadiidkaa la kala qaadayaae toddoba qaybood baa laynoogu qaybiyey xadiidkuna waa xadiidka saxiixa un bal markaa taqsiimkan iyo qaybintan culimmadu ay tan u qaybiyeeni kollay faa'iidadiisu waxa weeye ay muuqanaysaa haddii tacaarud yimaado laba xadiid hadday iska hor yimaadaan oo aan jamcin kari weyno oo aan u baahno tarjiix inan kala raajax yeelo ayaa dee umuuraha tarjiixu barhkood way noo imanoo way badan yihiine maxaa kaba mid ah waxyaalihii lagu kala horraysiinayey dee taqsiimka caynkana oo xadiidkii bukhaari iyo muslim ay wariyeen hadday iscaaridaan oo iska hor yimaadaan xadiis bukhaari uun la gooni noqday oo aynu jamcin kari weyno dariiqa inoo furanna uu noqdo dee naasikh iyo mansuukhna aanay ahayn dariiqa inoo furani inaan midkood qaadanna ay noqoto waxade waxyaalihii aan ku kala horraysiinayna waxaa kaba mida taas bal markaa taa weyo tartiibtaasaa la raacaya taasi horta waa mid oo waa arrinkan xadiidku hadduu saxiix yahay dee inaan ku camal fallaa waajib bay inagu tahay ama bukhaari iyo muslim ha wariyeen ama ibnu maaja ha soo saaro kol hadduu sugnaado ama kutubta ajzaada iyo macaajibta iyo mashiikhaadkiiyo ha kuba sugnaado kol hadduu inoo sugnaado marka xaggaa dee camalkii waa camal keliya ee faa'iidadu hadalkan laga qaadanaya waa cinda tacaarud cinda tarjiix taas iyada waa mid arrinta labaadeen odhan lahaa ama halkan aan odhanaynaana waxa weeye markan la leeyahay bukhaari iyo muslim bukhaari baa ka horeeyo ka sixo badan axaadiistiisina markaa lagaba horraysiinayaa waxa ay tahay waa markan labada kitaab duuduubkooda weeye bukhaari markan sidiisa u qaadano iyo muslim jumladiisa iyo jumladiisa ee maaha xadiis xadiis maaha xadiis xadiis maaha marka la leeyahay axaadiista bukhaari iyo muslim ku sugan ayaa iyadu ka horeyso oo ka raajaxsanaanaysa axaadiistii kutubtaa kale kuba sugnaydna waa biictibaari iljumla waa xagga majmuuca eh xadiis xadiis maahae waxa suurtagala xadiis ee kuwan dambeeya ah ee hooseeya ah inuu ka raajax noqdo xadiis dabaqada ama kuwa ka horeeya qaybaha kuba sugan uu kaba raajax noqdo oo tan wax raajax yeela ay jirto taas baa adigu dhacaysa oo suurtagala dee waana wax waaqacoo jirtaba waaye warubamaa yacridu lilmafuuqi maa yajcaluhu muqadiman aw musaawiyan aw muqadama macnaa waxaa dhici karta kii laga sarreeyey in isaga ay ku yimaadaan wax keenaya inuu kii la sinaado ka sarreeyey ama laga horraysiiyo masalan haddii xadiis bukhaari iyo muslim ay wariyeen dariiqiisa uu fardi ama dariiq keliya yahay ay iska hor yimaadaanna xadiis muslim wariyey oo duruq tacaduday loo duruq mashhuuraba leh ama lagu wariyey tarjamo lagu sifeeyey asax alasaniid inay tahay jamcinna loo baahdo ee miisada kani leeyahay kani ma laha walow magacii guud taasi uu kii watay oo markaa kan baaba la horraysiinaya masalan waxaaba kuba sugan saxiixayn kuba sugan xadiis ibnu cabbaasna ah rasuulkii ilaahay maymuune inuu guursaday isagoo muxrima waa xadiis ibnu cabbaas waa saxiixayn waa dariiqaadii ah martabadii ugu sarraysay muslim saxiixiisana waxaa ku sugan maymuune xadiidkeed isagoo ama yaziid ibnu lasam oo kale oo isagana ay habaryar u ahayd markaas ugubaa ibnu cabbaasba habaryar ugu ahayd inuu rasuulkii ilahay isagoo xalaala guursaday ee culimmaduna taas ee abi daa-uud iyana xadiidka aburaafic xadiidkiisii inuu isaguna xalaalahaa way ku sugan tahay culimadna waxay horraysiiyaan oo masalada xukumkeeda loo horraysiiya waxyaalo xoogeynayaa jirtay ee xadiidkan ah rasuulka ilaahay inuu isagoo xalaalo guursaday ayaa kaa saxiixayn lagaba horraysiya sal kale haddaan soo qaato tirmidi oo kale xadiidkii markuu soo dhigtay dee masalan marka waxa weeye in xadiidkii ahaa rasuulkii ilaahay dee laa tuqbalu salaatun bikayri duhuurin walaa sadaqatun biguluul xadiidkaas oo kale uu tilmaamayna axaadiistii wafilbaabi uu lahay oo xadiis abi hureyre kuba daray ayuu kaba cabiray oo huwa asaxu xadiisin fii hada albaab baabkan xadiid ku suganka ugu sixa badan weeye xadiidkaasna dee halka ugu sarreeyuu gaadhay waa saxiixa muslim inuu kuba sugan yahay xadiidan uu ishaarayna waxaa kaba mid ahaa xadiidka abi hureyre ee ahaa laa yaqbalu allahu salaata axadikum ida axdata xataa yatawada waana xadiida saxiixayd kana waa horreysiye oo kale kolle kan duruuqu tacaduduu leeyahy kana dariiqiisa fardiya bal umuuro saasoo marka mid mid u eegno ku imanaysaa way jirtaa laakiin arrinku waa biictibaari ilmajmuuc ama fardi fardi marka la eego xadiidkii hooseeyey kii kale umuuro miizu wadan karaa ama umuuro isagii ka raajax yeelaysa bal taasna waa arrinta labaad ee iyada tan imaka halkan aan iskuba baraarujinayno tii saddexaadoo waata ugu ahamsan casharkiina aad buu u koobanayaa laakiin de waxaa muhiima in wax la fahmo waa cibaaradan had iyo goor kutubta ku soo noqnoqota imikana aan haynee ah in xadiidkaasi shardiga bukhaari ayuu ku sugan yahay ama shardiga muslim ama shardiga shaykhayn taas weeye horta in waqtigii dee bukhaari oo kale aan wax cibaaro la isticmaali jiray maaha iyo fatradii ku dhoweyd laakiin malaha dadkii ugu horreeyey isticmaalay waxaa ka mid ah daara qudni oo cibaarada isticmaalay markii dambena aad waxa u badsaday xaakim oo dee kitaabkiisa aad ay uguba badan tahay ama ha israaciyo ama ha kala gooye shardiga isticmaalkiisu dee markii dambena aad bay uba sii shuhrowday taasi horta waa mido waa xagga bilowga oo kale arrinta kale ee bukhaari iyo muslim shardi gaaroo laynooga soo naqliyo u gooniyay inoo sheegeen oo iyagii laga soo naqliyey waxaan culimmadu taa ay ka qaateen guud aan ahayne maba jirto allahuma dee muslim oo kale xagga cancanka marka uu kaba hadlayo shardigiisa halkaasi waa wax cadoo muqadimadiisa kuba cad taas wey laakiin shardigooda guud horta waa shardigii saxiixaynu sooba maray taas laakiin cibaaradan culimmadu ay isticmaalaan waxay dee raajax yeelaan ama ay kuba fasiraano waa tan isticmaalkoodu uu yahay shardiga waxay uga jeedaan xadiidkan ay leeyihiin bukhaari iyo muslim buu shardigiisii yahay ruwaadii bukhaari iyo muslim ay wax ka warinayeen ay wax ka warinayeen ayaa xadiidkan laga warinaya oo macnaha xadiidkan bukhaari iyo muslim kuma sugna laakiin markaan eegno dadkan sanadkiisa ku sugan ee isaga warinaya waa ruwaaddii ay axaadiis kale ka warinayan xadiidkan yaani kama warin axaadiis kale ka wariyaan waa rijaashoodii iyo ruwaaddoodii markaa وشرط الدين وشرط الدين كون ذا الإسناد لديهما بالجمع والإفراد السيود وكله لبدا شرط جود وإسناد كان معين كا إلا ليه وشرط جودي إنه إيجا كسر جن أكتوده ولا جه لا يو أحاديث كله لجوا وريه كان يلا ورد فلا مركا أرنكو تاسوي لكن ما هم معنونه هدايك أو أنت كمر دمو هدان ديك كتبتي تراجم تقاضنو رجينا أن أرجنو oon aragno mid kastaaba bukhaari iyo muslim inuu kuba sugan yahay taasi weli kuma filla inaan idhaahno waa shardigoodii umuuro la ictibaarinayo kalaa jirta horta raggii ha ku sugnaadeen haddana waxaan eegaynaa bal raggan iyagu bukhaari iyo muslim ay ba maalan kitaabkoodii ha kuba sugnaadee say uga warin jireen raggani ma rag ay xujaysanayeenba oo axaadiistii ay daliishanayeen ee xujaysanayeen ay kaba warinayeen mise waa rag ay mutaabaco iyo shawaahid iyo waxyaalahaasun inay xadiid kale ku xoogeeyeen ay kaba warinayaan haddii arrintu ay tahay raggay shawaahidda iyo mutaabacaadka ka wariyaan rijaashoodii lama odhanayo oo xadiidku taa ma odhanaysa waa in raggii ay kaba warinayaan calaa sabiili ixtijaaj ay tahay arrin kalea meeshii iyadna imanaysa in la eego say raggan uga wariyeen oo sida raggan ay ugaba wariyeen oo markaa waxa ay tahay iyadoo labada nin ay labadii kitaabkii ay kuba sugayiin ayaa waxa dhacda kolkol isugeyntoodan iyo iyaga kala warintoodan wada socodkoodan inaanay labadii kitaab kuba sugnayn maalan haddaad misaal soo qaato sufyaan ibnu xusein ninkaa raawiga laba yidhaaho asxaabtii zuhri kaba mid ahaa ee bukhaari iyo muslimba waxbay kaba wariyaan sheekhiisa zuhrina waxbay ka wariyaan marka labadii ninba kitaabkii way inoogu sugan yihin laakiin haddana maxay dhacdaa sufyaan ibnu xuseyn markuu xuseyni markuu zuhri wax ka warinayo axaadiisiisa kuma fiicna saa daraaddeed waa la daciifiyaa jaanibka ragga kalena agtooda siqaad buu kubayo waa nin axaadiistoodii dabdiyey marka bukhaariyo muslim marna may dhicin in sufyaan ibnu xuseyno zuhri ka warinaya ay wax ka wariyeen marka haddaan aragno sanad sufyaan ibnu xuseyn can zuhri ka warinayo lama odhanayo waa shardigoodii waayo iyagoo israacoodan mid mid mooyaane kala gooni mooyaane wadajirkoodan kitaabkii uguma sugna labadoodii oo kamay warina waayo hushaym ibn bashir can zuhrina waa sidaasoo kale waayo axaadiistiisa kuma fiicna waana nin imaama saas daraaddeed waa in la eego bal habkan iyo kayfiyadan ay uga wariyeen ama isugeyntooda inay wada roocooda arrin kalea soo kordhaysa talfiiq waxay yidhaahaan haddii bal matalan ruwaadan midkood bukhaari baa ka wariyey ka kalena muslim baa kaba wariyey laakiin labadoodu may wada xujaysan mid kastaba xadiid labadii saa tahay midna uu bukhaarina ka wariyey muslimna uu kakale kama wariyey sanadkooda uu ku sugan yahay haddaan aragnana midna shardigiisa ma noqonayso oo maalan simak ibnu xarbin can cikrimata can ibni cabaas oo kale simak waa nin muslim uu xujaysto laakiin bukhaari ma xujaysto cikrimana bukhaari waa xujaystaa laakiin muslim ma xujaysto xadiidka markaa sanadkiisa uu ku sugan yahay simaak can cikrima dee shardigii bukhaari ma aha sababtu simaak baan shardigiisii ahayn muslim shardigiisiina maaha cikrima ayaan ahayn oo kaasoo kalena talfiiq uu ku sugan yahna lama odhanayo marka arrinku waxa weeye in raggani ay kitaabkii usuul ahaan ugu sugan yihiin inay taabic ahaan iyo shaahid ugu sugnaan kayfiyadii ay uga warin jireenna meeshii ay jirto dee bal markaas baa la odhanaya talabaadna uu ciladii iyo shuduudkii kale ka nabad galo dee wixii kale shuruud saxiixa loo shardihi jiray markaasaa la odhanaya xadiidkani bukhaari iyo muslim buu shardigiyey ama waa shardigii muslim ama waa taa laakiin sida kale ma dhacay dee bal markaa umuurahaas hoose ee ma aha un cibaarada ah kol haddii ruwaadii aan helay si kastaba aan uga helle magacyadoodina aan kutubtii kaba helayno in la odhanayo waa shardigii iyo taas kayfiyadina in la eego ay ugaba warin jireen iyaga bal la eegana bal say ugu sugeen iyo suuradii ijtimaac ahaan iyo ifraad ahaanba taaba weyn uma saxiixun cinda kayrihima bal markaa macnaha shardiguna taas buu noqonayaa bal kollayna intaaan saxiixa iyo xasankiiyo ku jirno casharkuu iska yar koobnaan doonaa si bal umuuraha aan u yar suuraysano ama wixii intan yarun baan ku yar dari waaba laba daqiiqon waidaa qaaluu hadday yidhaahaan saxiixun xadiidkani waa saxiix muttafaqun caleyhi bukhaari iyo muslim ama muttafaqun caleyhi laysku waafaqay aw calaa sixatihi muttafaqun calaa sixatihi famuraaduhum ujeedada culimmadu markay cibaaradaa ka cabiraan waxa weeye ujeedadoodu itifaaqu shaykhayni bukhaari iyo muslim inay isku waafaqeen xadiidkiya maaha ummadda oo dhan baa isku waafaqday walow ay taa ka dhalanayso siday inoo dambaysa ee cashar ka dambeeya inoogu imaamanaysa talaqigan ummaddu labada kitaabba ay kula kulantay inuu noqonayo nooc itifaaq laakiin markan ay leeyihiin waa la ysku waafaqay ujeedadoodu waxa weeye bukhaari iyo muslim baa wariyey oo isku waafaqaye maaha aimadiibaa isku wada waafaqay ma aha taas tanna waa masaladii xagga qadcinta iyo daniga oo waa masalo kalaam kale leh wadakara shaykhu wallah subxana wa tacala aclam